Dhirtu waxay qayb weyn ka qaadataa yareynta nabaad-guurka carrada, bilicda suuq-ahaaneed, iyo ka badqabka deegaanka ee ku aaddan isbeddelka cimilada. Iyada oo taa laga duulayo ayuu maamulka degmada Jowhar waxa uu bilaabay dhiraynta goobaha danta guud ah, waxaana ololaha dhiraynta laga sameeyay wadada dheer ee horumarta xarumaha maamulka iyo madaxtooyada Hirshabelle. Sida uu sharaxayo Maxamed Abuukar Cali, xogayaha dowladda hoose ee Jowhar.
in jowhar cagaaran aan samayneyn oo qayb ka ahayd in la dhireeyo magaalada wadada- wadooyinka halbowlaha sida hadda wadada madaxtooyada kasoo bilaabatay ilaa iyo shaqaanafi in aan ah, dhireen ku bilaawnay geedo ku talaalnay marka qof walbana oo reer jowharna waxaan ka codsanaynaa yani waa codsi guri walba oo kamid ah gu- eh, magaalada inay ku talaalaan hal geed qofkii maanta geed talaalana waxa waaye magaaladana waxay noqonaysaa magaalo qurux badan waxay noqonaysaa qofkaas isagan ajirna waa ka helayaa bulshada waxa waaye haddii hal qof ku harsada xitaa faa'iiday u tahay marka insha allah saas waa qorshayaasha dhiraynta magaalada ee haatan aad bilowdeen ilaa inteed rajeynaysaa in la gaarto waxaan rajeynaynaa in magaalada dhan ay wada gaarto Eh, hadda waxaan ka bilownay wadada weyn ee halbowlaha u ah ah dowlad goboleedka hirshabelle sida madaxtooyada ilaa iyo hadda iskuulka sheekh xanafi nino joogtaa waxaan dhawaan ka wa- ka bilaabi doonaa isagana sheekh xanafi ilaa iyo eh, cali mucow hotel cali mucow Eh, ka bilow haddana inta ilaa iyo akiyaa la geenaa calshoobaro Eh, sidoo kale haddana magaalada dhanaan il soo jeesan doontaa Eh, qayb walbana waxaa rajeynaynaa in marba qaybteeda aan gaarno ha ganacsada waxaan rajeynaynaa horta qof walba oo ganacsiga ka mid ah waxaan ugu baaqaynaa in maanta qof walba hortiisa maadaama ay dadkii joogaan ganacsatada laamiga ay joogaan qof walba hortiisa horta maalmahan xoriy ha xanaano waxaa lagala baahan yahay eh, horta dhirta marka haddii la suro eh, ganacsiga hortiisa ama guriga hortiisa qof walba waxaa waajib ku ah inuu biyo eh, biyo siiyo oo si mar walbana gorjoogto inuu ku sameeyo Eh, degmadana daday u xil saartay dadkaasoo ayagana mar walba yani biyo joogto ah iyo haddii ay u baahato yuurey oo kale iyo haddii daawo ay u baahato in loo shubo waa mahadsan tahay Ololaha dhiraynta ayaa lagu wadaa in lagu baahiyo dhammaan wadooyinka magaalada Jowhar si ay u yaraato isbeddelka cimilada.